ciidamada booliska ee somalilan ayaa xabsiga dhigay fanaanka lagu magacaabo qamar suugaani iyadoo oo lagu eedeeyey inuu magaalada muqdisho u tegay si uu bandhig faneed ugu qabsado warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle xadhigga fanaanka qamar suudaan ee lagu xidhay magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil waxaa ii xaqiijiyey taliyaha qaybta gobolka saaxil ee booliska somalilan gaashaanle dhexe cabdi cali waxaana uu v o a u sheegay in loo qabtay arrin la xidhiidha sida uu hadalka u dhigay dembi uu ka galay madax bannaanida somalilan kahor maa laga yaabaa inaad geysaan muxuu ku eedaysan yahay haddaad tusaale u soo qaadato waxa weeye qaranka somalilan ayuu ku xidhan yahay dambiye kasoo horjeeda did kuna lid ah mataqaanaa qaranka somalilan ayuu ku xidhan yahay markaa goormaa qabateen waxa weeye waktigiisi weli kamuu dhammaanin dhiiryalkiisi weli wuu haystaa sideed iyo afartanka saacadood weli uu ku dhex jira anigun baa qabtay annagun baa qabanay annaga annaga gobol ahaan annagaa qabanay ee sideed kula sideed ku heshay eso anagu qof kasta noo eedaysan oonu doonayna waanu qabanaynaa ada waananu helayna adigu waxa weeye weli hata warbaad raadisaa anna eedaysan unbaa raadiya geesta kale guddoomiyaha kooxda fanaaniinta dhallinyarada u badan ee dayaxbaan daha cabdigaas ayaa u xaqiijiyey v o a in qamar suudani uu ku soo dhigay magaalada muqdisho bandhig faneed isaga gaar u ah waxa uu daha cabdigaas intaasi ku daray in xadhigga qamar suudani uu yahay sharci darro war waa xadhiggu horta sidiisaba fanaan iyo shicib midna uma wanaagsanaa haddii aanu dembi samayn tanna way iska saxag jirta qamar suudani waa fanaan walaal wuxuu tegay xamar horena waanu sheegay iminkana waan kuu sheegaya anigu khadar xamar waxay ila mid tahay nairobi abudubey dubay dal kale anagaita somalilan darbaana qof ka soo heesay in la xidhaa walaal oon waxba samayn waa dembi baanu arkaa sababtu tahay mar baa jirta aan fanaaniinta ka soo horjeesto xamar tagta markay wax sameeyaan qaar baa jira madaxweynaha soomaaliya ka soo heesa oo heeso soomaaliya soo qaada oo calamo soomaaliya soo huwada laakiin walaalin intuu dalkiisii ka tegay show soo qabsaday anigu uma arko inuu dembi sameeyey khalad inuu ku xidhaya baanu arkaa midda kale waxyaalaha dowladdu isku buunbuuninayso ee fanaan yaroo meel tagoo la xidhay boqol iyo labaatan goldololooyin oo yaal baa ka badan fanaan yar xidhistiisoo xamartig soomaad garan iyo in buuq loo sameeyo in saxmad la sameeyo fankana sideedaba walaal dowladdeennu waxaad mooddaa inay qaybta xadhigga ka adeegsato qaybta manfaca iyo gudbinta iyo waxa uu leeyahay intay caaqil iyo suldaan ku mashquulsantahay hadday fanka gelin lahayd maskax curintaa shaqayn lahayd halabuurnimadaydaa meel gaari lahayd waad aragtay fanaaniintaanu soo saaray qiimahooda saasaanu dalka wax ugu taray haddi wax la weydiinayo waxba nalooma arko fanaan kasta waa la iskaga tuurayaa halkaasuu tagaa laleeyahay koob iyo tobanka habeennimo xafladina laga xidhaya khadarow maaha markii ugu horraysay ee fanaaniin magaalada muqdisho tegey oo ka tegey magaalada hargeysa loo xidho in ay xamar tegeen islamarkaana ka heeseen halkaasi ama bandhig faneed halkaasi ay ku sameeyeen dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii laba hablood magaalada hargeysa in muddaha ugu xidhnaayeen inay xamar ka heeseen khadar maxamed cakulle v o a hargeysa